asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtida maanta een inta badan baa ku kala warqaadan jirnay markaan idin leeyahay waan ku kala warqaadan jirnay waxa weeye tusaalayaal fara badan ayaynu ku qaybsannaa xubintan murtida maanta waayahan dambeetana soomaalida waxaa ku soo batay dalluunka dalambaabiga caydha tahriibka dusmada dhalandhoolka boqoolka salkaca mucsirnimada caydhnimada baraf-aadka baahikacararka buqli kunoolida iyo buuqa aad iyo aadka u fara badan ee ka taagan shanta gees ee soomaalida iyadoo arrinta noocaasu jirto ayaa waxaa dhacday haddii eebba idmahayo qayb ka mida qurbajoogta qayb ka mida qurbajoogta soomaalida ayaa waxa ay sameeyeen haddii rabbi idmahayo waxay ku wada tukadeen masaajid ku yaala meel qurbaha ah masaajidka meesha qurbaha ku yaala ee raggaa isagii ay ku wada tukadeen ayaa waxaa dhacday dee waad ogtihiino dadka dibadaha aaday gacanta waxba uguma jiraan sida la sheego oo hadday ahaan lahayd ooryihii ama ubadkii intaba ooryaha iyo ubadkaba waxunbaa ka gaadho dhanqaryo ayaa gaadhay sayid maxamed oo boqol sano ka hor gabay tirinayaa waxaa ku jirtay gabaygiisa waxaan maqalnay ooryaha midsan inaad ka weydeen oon maydho geel iyo walba saas wax looga bixinay waxaa weeye marka haddii eebba idmahayo nimankii ayaa masaajidkii jamaacadii ku tukaday salaad subax markaasay tashadeen waxay dha wareer nimanyo caruurtii waxay ku sugan tahay baadi haweenkiina mooji aan ducaysano ee aan ducaysano balkaca aan istaagno ducaysano ilaahay inagoo taagan aan barino raggii baa wada kacay nin ka mida raggii ayaa fadhiga ku hadhay markuu ninkaa ka midkii raggii fadhiga ku hadhay ayaa raggii waxay u qaateen ninkani inuu yahay mid heerkiisa uusan waxba ka dhex jirin ama wax maaragta dalambaabiya ama haddii ay kuwadmahayo bowdardara ama raysdardarihii uusan ka dhex jirin markaase waxay dhaheen alla war nin fiican oo qoys wanaagsan iyo islaan raalli a haysta ayaa fadhiga ku hadhay horbal istaagoo noo ducee adaa qoys fiican ka imaaday sidii wax kale looga sugahayey ayuu wuxuu bixiyey jawaab fudud jawaabtaasoo noqotay mid ka mid a xubinta murtida maanta ee innagu aynu adeegsanno sababtoo ah raggani inay ilaahay baryaan oo in ilaahay ubadkiiyo awlaadda iyo ooryaha intaba u hagaajiyo ay ka baryaan ayay isu fareen barnaamijka kicitaanka ah isaguna waaba uu kici waayey kadib waxay u qaateen inuu yahay ninkani nin qoys fiican leh saas darteed ayay dhaheen nin fiican baa inugu jiro oo raalliya qaba oo islaantihiisu ay raalliya tahay markaasay dhaheen waraadaha qoys fiican ka imaadoo barakaysane noo ducee inaadeero waxbaa lagu sii tuhmay markaasuu yidhi warwaad war la'dihiine fadhigan ka kicila ahayo xalay ayay islaantu lowyaha iga garaacday fadhiga ayaan ka kicila ahayoo islaantaa xalay lowyaha iga garaacday taanu dhigtayba ma aha waa arrin mucjisadeeda leh waa ninkii keligii ahaa ee lagu tuhmay inuu qoyskiisu yahay qoys sandahan ama haddii eebaeedmahayo nadaamsan mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayn xubinteenna murtida maanta ciidamka iib waxaa la yidhi adduunyo orod laguma gaadho adduunyo orod laguma gaadho